sida lagu daabacay warbaahinta dowladda hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa soo hortay guddoomihii hore ee degmada dharkeenley abuukar axmed cadow tifow oo lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayo kooxda al-shabaab sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegay in abuukar oo ahaa guddoomihii hore degmada dharkeenley oo la shaqaynaya kooxda al-shabaab laga soo bilaabo laba kun afar iyo tobankii cadow oo hay-adda sirdoonka soomaaliya hadda ay ku eedeysa al-shabaabnimo ayaa soo naqday guddoomiyii degmada dharkeenley sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii laba kun iyo labaatankii hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in abuukar cadow oo la shaqaynaya al-shabaab laga soo bilaabo laba kun afar iyo tobankii sirdoonka soomaaliya ayaa hore usoo horay saraakiil aydan iyo kuwo maamul oo la shaqaynaya al-shabaab maxkamaduhuna ay xukumeen kadib markii lagu helay eedda loo soo xoro la xiriirta al-shabaabnimada xillig sii horreysa sarkaal saro ka tirsanaa booliska soomaaliya ayaa u goosa dhanka al-shabaab kaasoo ahaa gaashaale ka tirsanaa booliska lagula magacaabi jira anyaal cabdulqaadir okey v o a muqdisho